asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan dhegaystayaal meel walba aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saacraadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho
warniihow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanina way xirta war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaalana la hadal maxaa dhacay waddadu way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegtay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisi iyo duunyadii
mar kale habeen wanaagsan akhyaarta ana dhegaysataa iyo caawa waa habeen isniinah talaada ayaa soo gelayso taariikhduna waxay ku beegan tahay kooda bisha abriil sannadka haddii rabi laga helo qodobadan uu caawa ku soo qaadi doono barnaamijka wareegga wararka afarylabaatanka saacraadiyaha dalsan magaalada muqdisho waxaa ka mid noqonayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo maanta gaaray magaalooyinka xaradheere iyo ceeldheer oo ka kala tirsan gobollada mudug iyo galguduud kana mid ah goobihii ugu dambeeyey ee ay ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kuwa deegaanku ay kala wareegeen al-shabaab khudbad dhinacyo badan taabanayso madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya uu ka jeediyey halkaas ayaana uu caawa barnaamijkeenna idinkugu soo gudbin doonaa sidoo kale waxbaanu caawa idinla wadaagi doona waxaa ka mid noqon doona ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdi barre oo caawa ka hadlay munaasabad ka dhacda magaalada muqdisho sheegana in baarlamaanka soomaaliya ay soo abjareen arrin lagu xaman jiray oo uu sheegay inay tahay inay ahaayeen magudbayaal waxaan idiinsoo gudbin doonaa khudbada u jeediyey ee ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdi barre waxbaan kalaanu caawa ah idiin heyno barnaamijkeena aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doono faahfaahinadii ugu dambeeyey gudoomiyaha ama gudoomiye ku-xigeenka golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliya marwaa sacdiye samatar oo iyaduna ka hadashay munaasabad ka dhacday magaalada muqdisho sheegtana in canshuurta gobolka banaadir inta badan ay markaasi aanaan lagu adeegin dadka caasimadda waxaan idiin soo gudbin doonaa faahfaahin arrintaasi la xidhiidha ee khudbadday jeedisay ee guddoomiyaha ama guddoomiye ku-xigeenka golaha aqalka golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya islamida waxaa idinla wadaagi doonaa wararka la xidhiidha howlgallada iyo gulubka militari ee ka dhanaa al-shabaab oo aynu macluumaad idinkaga heno iyo waxaynu ugu soo kornay intaynu barnaamijka ku guda jirno waa farsamadii axmed cali maxamed jaaja mar kale dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saacraadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho
war hayo saaxiib maxaa cusub war booq iyo siyaasado isdiidan oo maxaa dheer kala dirid baa bilaabatay wallee horaa loo yidhi geedkii orod lagu koro orodaa looga dagaa sabab kuwa ugu mushaarka badan ayaa ugu buuq badan
waa hagaag dhegaystayaal mar kale waxaan idin leenahay habeen wacan wanaagsan meel walba aad joogtaan raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho ayaa naga dhegaysanaysaan mujada hirka dherkeedu yahay kuwii sagaashan dhibic shan magaalsiis efamkaasoo naga maqli karaan dhegaystayaasheena ku sugan gobolka kani banaadir iyo weliba gobollada kale efamka uu gaaro meel walba aad joogtaan waxaan idin leenahay saaxiibayaal habeen wacan wanaagsan qeybaha ugu horreeya ee barnaamijkeenna iyaanu caawa u gudageli doonaa waxaanu ku bilaabi doonaa wararkii ugu dambeeyey safarka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud uu ku tegey magaalooyinka ceeldheer iyo sidoo kale xaradheere oo ka kala tirsan gobollada mudug ee galguduud ee soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud wafdi ballaaran uu hogaaminayo uu ka mid yahay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariyo qorqoor ayaa maanta booqday furimaha hore ee dagaalka madaxweynaha soomaaliya oo markaasi dardargelinaya howlgallada dib u xoreynta dalka ayaana gaaray degmooyinka xaradheere iyo ceeldheer ee maamul goboleedka galmudug si uu halkaasi uu ee, ugu kurgalo xaaladda ka jirta farimaha dagaalka islamarkaasina ay ku sugan yihiin ciidamada qalabka sida ee soomaaliya iyo ciidamada difaaca deegaanka ee shacabka hubaysan ee macuusleyda ee dagaalka kula jira al-shabaab islamarkaasina ku- kula diriraya deegaanada hoostaga degmooyinkaasi madaxweynaha soomaaliya ayaa ku bogaadiyey geesiyaasha ciidamada qalabka sida ee soomaaliya dadaaladooda ku aadan howlgallada iyo gulubka militari ee ka dhanaa al-shabaab iyo dhulkii ballaarnaa oo ay kala wareegeen ciidamada ee qalabka sida ee soomaaliya dagaalamayaasha al-shabaab waxa uu madaxweynuhu min hal darajo dilacsiiye dhammaan saraakiisha iyo ciidamada qaranka ee ku sugan furimaha hore ee dagaalka islamarkaasina ka shaqaynaya gacankuhaynta degmada xaradheere isaga oo xusay in halganka ee dalka lagu xoreynayo siduu hadalku dhigay al-shabaab uu heer gabagabaha marayo madaxweynaha soomaaliya oo la hadlayey shacabka degmada ceeldheer ayaa ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo ciidamada difaaca shacabka waxuu ku adkeeyey inay laba jibbaaraan dadaaladooda ku aadan dagaalka ka dhana al-shabaab si uu u guulaysto halgankay ku jiraan guud ahaan ummadda soomaaliyeed ee markaasi la xidhiidha dagaalka ka dhana al-shabaab siduu yidhi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud waxaa xigi doona codka madaxweynaha madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariyo qorqoro isaguna ee ka hareer hadlay madaxweynaha dalka
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dadka reer xarodheere waxaa idin salaannay dhammaan maanta maalin weyn oo taariikhi ayay noo tahay in badan badan ayaan ku haminaynay inaan xarodheere nimaado duruufo iyo howlo jira awgood unbaa maxaan ku idhaahdaa dib noo dhigaya mooyaane maalintii ay xorowdayba inaan horay ka nimaado ayaan horay u ballan qaadnay laakiin duruufaha jira iyo culaysyada jira ee dalkao dhan oo aad aad iyo aad uga warqabtaan ayaa muxuuaha dib noo dib noo dhigay inaan dib u dhacna ma ahayn mana dib u dhacsanin waan idiin nimiday markii ugu horraysay iyo markii ugu dambaysay midna ma aha insha allahu marar badanaan idiin soo noqon doonnaa mar walbana ayadoo xaaladdu sidaan ka sii fiican tahay madaxweyne qoorqoor iyo wasiirka gaashaandhigga jaamac oo magaaladan dadkii xoreeye ka mid ahaay maanta aad iyo aad ayay u faraxsan yihiin in intaanoo dada magaaladii ay isugu timid oo la degan yahay ayadoo cidlo ah oo laga qaxay ayay joogeen ay taleefannada habeenkii halkan nooga soo diriyeen sawirrada noo soo diriyeen magaalada maanta magaalo nool aad iyo aad u camiran dugsi sare iyo dugsi dhexe iyo dugsi hoose intaba ardadu ay u socdaan yaa muxuu ahaay yaan yaan maanta dhex joognaa waa meel lagu farxo marka waxaan leeyahay reer xarodheere maxaan ku idhaahdaa allah idin barakeeyo guul iyo khayr ayaan rajaynaynaa insha allah waxaan idiin rajaynaynaa in inta dhimanne ay noo dhammaan doonto oo aan ku guulaysan doonno waxa noo dhiman khawaarijtana waa ka adkaanay waana ka adkaanaynaa insha allah guul guul iyo khayr ayaan idiin rajaynaynaa guulaysta reer xarodheere guulaysta maanta maalin taariikhi ah waaye dowladdiinnii sida madaxweyne qoorqoor uu sheegay labada heer dowladeed ee dowlad goboleedka galmudug iyo jamhuuriyadda federaalka soomaaliya intaba waa idinla joogaan xildhibaanno wasiirro madaxweynayaashii labada dowlad intaba waa idinla joogaan waxayna waxayna u yimaadeen waxayna u yimaadeen markhaati inay idiin furaan in aad dadaasheen oo dalka intii aad gaarteen aad xorayseen inta kalena hadda aad ku sii socotaan degmada ceeldheer sida madaxweynuhu u sheegay degmo taariikhi ah oo muddo dheer jirtay waaye ma mudna in shabaab uu meelahan ku rarrafto oo ku soo noqnoqdo ma mudna ilaahay idankiis laakiin hadda waa siday uga huleeleen dibna uguma soo noqon doonaan waana ku dadaalaynaa ka shaqaynaynaa inaana ceeldheerna ku soo noqon inaanay ceeldheerna ku soo noqon dagaanada ceeldheer ka tirsan oo weli ay ku dambeeyaan oo geedaha ay ku hoos gabanayaanne looga daba taga haddii aan la yidhaah macquul ma aha dalka intaad aragtay in la soo maray la soo xoreeyey ilaa halkan ceeldheer laga yimaado haddana ay meelahan ku dhuudhuuntaan ku gobolaystaan dowlad goboleedka galmudug waxa ku haray waa wax yar degmada dhulka miyiga ah ee loogaga taliyo degmooyinka ceeldheer iyo xarodheere iyo ceelbuur iyo galcad iyo maxaan ku dhaha galhareeri iyo inaha lamid a baa- miyigooda waaye waxa ay ku dhuumaalaysanayaan waa looga daba tegayaa mar dhow insha allah waana laga saarayaa markaasna markaasna ee ilaahay idankiisa galmudug waxay noqonaysaa dowlad goboleedkii ugu horreeyey jamhuuriyadda soomaaliya ee shabaab la'aan noqota shabaab la'aan kadibna iyada u horeesho u istaagta meelaha uu weli ku sii dadambeeyo ee dowlad goboleedyada kale iyo degaanada kale ee soomaaliyeed inay ayaguna uga daba tagaan oo ay walaalahooda kale soomaaliyeed sida hadda wiilasha degaan degaanadan iyo dalkan xuraynayaba ay degaano kala duwan oo dalka uga yimaadeen ayaan annaguna degaano kala duwan oo dalka yaa reer ceeldheer ay u tegi doonaan oo ay xurayn doonaan ayadoo dowladdu idin hor socota haddii aan la yidhaah markii ugu dambaysay ee aan ceelbu- ceeldheer ceeldheer nimaado ma noqonayso haddii alla yidhaah waa idinku soo noqnoqonaynaa li'anna adikaa meel lagu soo noqnoqdo abuuray oo dhalay meel la yimaado oo lagu soo noqnoqdo ayaad samayseen oo ah degmo xor ah oo khawaarijtii ka xor ah waana idinla joognaa waana idiin soo noqonaynaa haddii alla yidhaah maxaanku idhaha waana dhammaystiraynaa shabaab waa ka xoog badannahay waa ka xoolo badannahay waa ka hub badannahay waa ka toosannahay waddada saxda annagaa ku taagana ayagu kuma taagna sidaas daraaddeed sabab aan uga guulaysan weyno ma jirto marka dadka reer ceeldheerow u diyaargarooba dabar dabargooynta iyo sifaynta al-shabaab haddii aan la yidhaah khawaarijtu dhulkan xaqna kuma laha maxaan ku dhahay nasabayadna kuma laha deegaanna kuma laha dadna kuma laha meel ay ku leeyihiin soomaaliyana maba jirtaba meel ay ku leeyihiin maba jirto afar ajnebi ah oo calooshood usaqaystayaal ah oo dembiilayaal dalalkoodii ka ah inay inta soo kaxaystaan dadkayna ay ku dullaystaan wax la aqbali kara maaha aan istaagno waxa noo dhiman aan dhammaystirno guul iyo khayr aan idiin rajaynaynaa waana isla dhammaystiraynaa waa idinla joognaa keligiin ma ahe waa idinla joognaa insha allah ilaahay idinkiisa
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya madaxda labada heer dowladeed shacabka sharafta badan ee reer ceeldheer qaybahaysa kala duwan ciidamada qalabka sida dhammaan inta joogta munaasabadan qof walba maga- mudnaantiisaan ku salaamnay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka bacdi reer ceeldheer maantay madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo wafdigii hoggaaminayaan ku soo gaarnay degmadii qadiimiga aheyd ee taariikhiga aheyd ee ka mid ahayd degmooyinka soomaaliya ee u magaca dheer ee ceel dheer waxaan idin leenahay reer ceel dheer waa dhabar adeygteen cadowgii khawaarijtana waa iska difaacdeen adigoo kaashanaya ciidamadii qaranka iyo ciidamadii deegaanka aad iyo aad baad u mahadsan tihiin inta yar oo dhimanna ilaahay idankii iyadoon la kala maqnayn baan iska sifaynaynaa galmudug oo dhan iyo soomaaliya intay ka haystaanba oo ka joogaanba waa laga sifaynaya khawaarijta adinkaana u ah meelaha ugu muhiimsan ee saldhigga u ah shacabkaa sharafta leh ee degmada ceeldheer ku sugan wixii khawaarijta lagu waayey oo hadda ka hor naga maqnaa waa la helayaa haddii ilaa yidhaahdo oo ugu horeeyo oo ugu horeeyo maamulkii degmada iyo dhammaan wixii kale ee horumar iyo dibudhis ah oo gacanna lagu xoranaya dalka gacanna lagu dhisaya dalka insha allah halkaan kelmaddii muhiimka ahayd waxaa le madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud madaxweynahan ku soo dhoweynayaa reer ceel dheer mar kale waa mahadsan tihiin degmadeennii sharafta laheed ee taariikhiga aheyd
waa hagaag mar kale habeen wanaagsan ayaanu dalinaa dhegeystayaal meel walba oo aad joogtaan raadioha dalsan ee muqdisho ayaa naga dhegeysanaysa marka haddaan fiirino ee, ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdi barre oo ka hadlay munaasabad ka dhacday magaalada muqdisho ayaa waxa uu si adag kaga hadlay arrinta wax kabeddelka dastuurka dalka oo ay baarlamaanku ku guuleysteen ra-iisul wasaaruhu waxa uu sheegay inay soo afmeeratay howl baarlamaanka markaasi ee, lagu eedeyn jiray oo ah inay ee, dib u dhigi jireen walaa wax kabeddelka dastuurka dalka ee, waa kan ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo arrimahaasi ka hadlay waxaa xigi doonta gudoomiyaha ee, marka gudoomiye ku-xigeenka golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya xildhibaanad sacdiya samatar qayla quutayaal mooshin quutayaal ma dhaqaaqayaal ma gudba waa inu isnaqaanaa wixii la dhihi jiray sheekadaas baarlamaankan koob iyo tobnaad wuu soo afjaray waajibaadkiina aada gudateen waxaad ku mahadsan tihiin kaalinta muhiimka ah ee aada kaga jirtaan qaranka oo aada runtii si fiican uga soo dhalasheen aada iyo aad baad ugu mahadsan tihiin shaqadaas culus oo aada qabateen oo hadda shaqooyin badan baad soo qabateene tii ugu dambaysay ay tahay ansixinta iyo kadoodista iyo lafagurka iyo dhammaystirka ee afarta cusub ee ugu horeysa dastuurkeenna oo aan dhihi karno caawa at least waxaynu haysanaa afar cutub oo dastuurka ka mid ah oo dhammaystiran oo qabyadii laga saaray marka ee, guul weeye aada u weyn waa bilow shan iyo toban cutub koob iyo toban baa idin dhiman waxaan rajaynayaa ilaahay idinkiis inaad inta kalena aada si dhib yar uga saari doontaan qabyada aada uga saari doontaan Ee, waxaanan rajaynayaa inay inta dambe ay sii dhib yaraan doonto maadaama ee, markaan lala qabsaday doodii adkayd ee dastuurka shacabkuna ay la qabsadeen idinkuna aada si fiican isugu tababarateen ee, uga doodeen marka dambena aada conclusion aada uga samayseen baarlamaanka maanta wuxuu bedelay oo uu kor u qaaday runtii sumcaddii baarlamaanka soomaaliyeed ayuu kor u qaaday bulshada dhexdeeda wuxuu soo afjaray xantii iyo nuxnuxdii lagu sheegi jiray ama lagu xaman jiray baarlamaanka wuu soo afjaray qayla quutayaal mooshin quutayaal ma dhaqaaqayaal ma gudba waa inu isnaqaanaa wixii la dhihi jiray sheekadaas baarlamaankan koob iyo tobnaad wuu soo afjaray wuxuu uga gudbay shaqo wuxuu uga gudbay go-aamo aad adag iyo wuxuu uga gudbay uga gudbay horsocod iyo horusocod ayuu uga gudbay marka waa baarlamaan ay dhalinyaro fara badan oo aqoon-yahanaha ay soo galeen odayaal badan oo aqoon-yahanaha ay soo galeen dad runtii dalkan u danaynayaay ay soo galeen waa baarlamaanoo dee aaraadu way iskhilaafaysaa saddex boqol iyo labaatan iyo sagaal qof meel ay isugu timid waad garanaysaan interestigu waa kala bedelan yahay aaraadu way kala bedelan tahay laakiin waxay ku guulaysteen waxyaabo baarlamaankii baarlamaanadii hore ay ku guulaysan waayeen oo intaasoo sano biden la bendan gareeyey ayay ku guulaysteen waxaa keentay dastuurkeenu inuu project iyo mashruuc inuu isu bedelo ayaa ayaa keentay oo uu ahaa markii hore ayaa keentay inuu dus- inay dadkaasi awooddooda iyo kartidooda iyo aqoontooda in ay ku shaqayn waayeen oy muuqan weydo taas ayaa keentay marka waxaan rajaynayaa inaynu waxyaabaha kalena aynu iskaga filannahay haddaan soomaali nahay oo aynaan cid kale u baahnayn cid aan u baahan nahay ma leh innagaa dhammaysan karna innagaa awoodu leh innagaana kartideeda leh marka go-aan baynu u baahan nahay iyo ku dhiirasho tiina ilaahay idinkiis waan haysanaa madaxweynahaan u mahadcelinayaa runtii oo nagu hogaamiya ku-dhiirashadaas iyo ku-dhacaas oo muhiim ay tahay ee qof kastayba oo mas-uul ah laga rabo inuu mararka qaarkood waxyaabo dacar ka qaraad inuu leefo oo liqo si uu ee, ummaddiisa uga gudbiyo serkal ay ku wareegaysay iyo dabar ku xidhnaa si uu uga furo marka ilaahay baynu kaashanaynaa waan isku duubnaanaynaa inta inoo dhimanna waan dhammaystiranaynaa haddii ilaahay yidhaahdo intaas kadib baarlamaankan dee waxaad ogtihiin runtii anigu waan soo wada joognay waa baarlamaankii koob iyo tobnaad kii tobnaad kii sagaalaad kii wa- waa- waa sii shaqaynayeen waa sii jireen shacabka soomaaliyadna markhaati buu ka yahay dhammaanteenna markhaati baan ka nahay
dadku u dhaaranayay udhahayay igu doorta ayaan ahayn ee madaxweyne muuse noqdeen marka dadkii ku doortay baan ahayn midda ugu weyna dastuurka ahayd in la dhammaystiro dhammaystirka dastuurka waxaan u malaynayaa inay tahay afkaar laysku raac layskuma wada raaci karo laakiin saddex boqol labaatan iyo sagaal xildhibaan oo mid boqol iyo toban ay soomaali weyn ka mid tahay ay soo doorteen baa ku fadhinaa aniga xildhibaan ahaan guddoonka gadaal baa layga doortay markii laysoo dooranayay gobol baan ka imi gobolka aan ka imaaday stateka aan ka imaaday haddana gobol baan ka imaaday gobolka aan ka imaaday haddana boqol iyo toban oo reer ah baa isoo doortay waxaa ogtihiin qof walba wuxuu ku fadhiyaa weli waa four point five-ka la rabo in laga baxo marka waxaan leeyahay yaysan idin niyad jebin ama wax fadhi kudirir ay ka hadlaan oo ah looma dhamma labada boqol iyo sagaal iyo labaatanka xildhi saddexda boqol iyo labaatan iyo sagaalka xildhibaan oo golaha shacabka iyo aqalka sare soomaaliya oo dhan bay matelaan haddii qof dha dhaho nalama matalo waxaa jira dad aan matelno oo na dhahaya waa na matashaa qasab maaha boqol iyo tobankii xildhibaan ee qof oo isoo doortay boqol iyo tobankii qof oo isoo doortay inay kulli igu wada qanacsanaadaan waxaan keeno laakiin waxa xaqiiq ah waxa aan keeno inay qaarkood igu qanacsan yihiin marka waxaan intaa u leeyahay qola dhahda hebel baan nacam na matelin iyo qof dhaha waa na matelaa annaga waajib dastuuriya oo aan kitaab gacanta u soo saarnay ayaan gudanaynay haddaan nahay xildhibaanadii marka cod baan lahayn waa la dooday waxaa xaqiiq ah inay gobollada madaxweynayaashooda fadhiisteen n c c waxay keeneen wixii baarlamaanku ka doodeen in laga reebay sida madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen sidaas ayaa cad inaan baarlamaanka waxba loo yeerinayn taas ayay ku caddahay ma- baarlamaanka waxa ay la tahay in la- lagu raacayo inta hartayna insha allah waa dhammaystiri doonaa soomaaliya waxaan u rajaynayaa inay eh, baarlamaanka koob iyo tobnaad ay noqdaan hiilkii soomaaliya u soo baxay hiilkii soomaaliya u hiilinayeen oo ay ugu hiilinayeen dastuur qabyo ah waa waddan dhan oo qabyo ah marka iyagana xildhibaanada mar saddexaad iyo mar afraad waxaan leeyahay aada iyo aad ayaa umahadsan tihiin inta hartayna waa wada dhammaystiri doonaa Eh, banaadir oo maqan maqaamkeediina annaga oo nimaano oo gobollada ka nimaanay canshuurteedii aan cunno nabadeedii guryaheedii aan ku degannahay waxaan ballan qaadaynaa iyadana inaan maqaamkeedii aan ka shaqayno anigu inkastoo aanaa dadkii horey uga shaqayn jiray aan ku jiray marka iyadana waa dhammaystiri doonaa aada iyo aad ayaa umahadsan tihiin inta waxaan uga mahad celinayaa madaxweynaha oo ku dhiiraday ra-iisul wasaaraha oo mar walba na garab taagan guddoomiyaha gobolka oo maanta mahadcelin aan annagoo laa cali shukr waajib dee aanu lahayn nolou kusii mahadcelinayo aada iyo aad ayaan madaxda iyadana uga mahadcelinaynaa
waa hagaag dhegeystayaal guud ahaana intaas ayaan jeclaa inaan kusoo gabagabeeyey barnaamijka wareegga wararka dalsan farsamada axmed jaaji ayuu ahaa aniguna waxaan ahaa cabduqaadir cusmaan indhow tan iyo kulanti dambo nabadgelyo